markana dhegaystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkeena caweyska washington waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwac
ramadaan wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijkeenna caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah nin maxbuusa oo imtixaankii dalkiisa laga qaaday kaalinta koowaad u galay wax la yaab leh way noqotay dadkii xabsiga oo dhan ayaa isku soo baxay oo farxaddii xataa madaxdii baa ka qayb gashay dayaafad gaar oo xabsiga dhexdiisa loogu sameeyey oo aad loogu bogaadiyey bal sidaa ugu suurta gashay iyo weliba imtixaankaasi oo sabab u noqday in laga cafiyo dembigii ugu xidhnaa oo ciqaabtiisu ay weynaydba barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan oo aan barnaamijkan idinku ayaa xubintii halabuurka iyo heesaaga oo uu caawananala caweyn doono abwaan maxamed muumin abade
waxay gudbinaysaa horta ee ugu muhiimsan waxa weeye maxabadda rasuulka iyo in mar walba lagu xidhnaado oo moogtahay xiriir lala yeesho maxabadda xabiibku iyo muhiimadda ay leedahay ayay gudbinaysaa fariintay sheegaysahay barnaamijkuna waa weyska washington aan ku bilowna dhegaystayaale dhowrkii maalmood ee aynu soo dhaafnay dalka kenya waxaa ka mid ahaa sheekooyinka ugu xiisaha badan ee sida weyna loo hadalhaya sheeko la xidhiidha nin maxbuus oo kaalinta koowaada ka galay imtixaankii dugsiyada ee dhowaan dalkaasi laga qaaday arrintaasoo dadka fajiciso ku noqotay islamarkaana soo jiidatay dhegaystayaale goobaha xabsiyada oo intooda badan ay leeyihiin meelo dadka lagu dhaqan celiyo islamarkaana xirfada lagu baro ayaa marka laga yimaado dareenkaasi dadku ay ka muujiyeen sidoo kale ninkan oo markii hore aana rajo ka qabin inuu mar uun dibadda u soo baxo oo ay sida warbaahintu ku warrantay arrintani ay sabab u noqotay inuu noloshiisa dib u sii ambaqaado haddaba yaanana sheekadaydi ka dilin ee waxaan soo dhoweyn doonaa wariyaha v o a nairobi yaasin ciise wardheere oo sheekadan la socday islamarkaana xogteeda inoo haya cabdixakiimow ninkani wuxuu ka mid ahaa dadka xabsiga ee taita tafeta county oo dhinacan tanzania ee deegaanka xiga ilaa iyo mombasa xabsi aada loo ilaaliyo oo maximum prisonka ugu weyn ee deegaankaasi nin ku xiran ayuu ahaa magaciisa waa juma yaasi baa la yidhahdaa waa sideed iyo labaatan jir waxaana uu run ahaantii ka yaabsaday oo si weyn farxad markaasi loo dareemay gaar ahaan raggii ku jira inmaidka kuwa layadao xabsiyada ku jira doorkii wanaagsanaa ee uu ka qaatay imtixaanaadkii haatan saddex toddobaad ka hor dalka kenya ka dhacay oo uu darajo aada u sarreeya ka helay isagoo madaxaha ha ku furto ku xukunaa waa hagaag markaa xabsi daayin baaba ku xukunaa ninkani siday ugu suurto gashay inuu imtixaankan u fadhiisto se imtixaanka u fadhiistay waa noocma imtixaankan ninkani horta nin horey wax u bartay oo waxbarashada asaasiga horey usoo dhigtay buu ahaa laba gooro hore waa jirta imtixaanaad inuu galay laakiin hadda imtixaankan waxaa la yidhahdaa k c b e waa kaayagii la oran jiray dugsiga hoose dhexe oo kale ama kenya certificate of primary education dugsiga hoose dhexe ayuu qaatay waxaanu ka helay buundo aada u sarraysa waa nin ciqaab loo geeyey iyo correction lagu sameeyo oo dembiye galay wakti inuusan u helin baa dhici karta waxbarashadaa la eegayey marka wax la yaab leh buu sameeyey isagoo culayskaas ku jira xabsiga ayuu imtixaanaadkii hadda ugu dambeeyey wuxuu ka helay darajo dadka xorriyadda haysta aanay heli karin oo aada u sarraysa afar boqol iyo kow ayuu helay waa hagaag de markaa mar haddii da'diisu ay tahay siddeed iyo labaatan imtixaanka u fadhiistayna yahay kii dugsiga dhexe dee qiyaastii markaa nin ay wax u bilownaayeenoo de ahaanna weyn bay noqonaysaa wixii fahansan sidaa weeye oo ninkan dugsiga hoose waa dhigtay laakiin laba gooroo hore ayaa la sheegaa in labadii kun iyo sagaalkii iyo labadii kun iyo koob iyo tobankii labadaba waa daroob gareeyo imtixaanaad waa u galay oo waa ku guulaysan waayey sidaas daraaddeed waxaa laga yaabaaba mararka qaarkood la leeyahay inuu xataa dugsiga sare dhigtay qayb ka mida uusan shahaadada qaadanin dugsiga sare sidaas daraaddeed wuxuu hadda xaqiijiyey aqoontiisii hore isagoo la kaashanaya fursadaha xabsiga dhexdiisa ku jiray in uu helay darajada e ama tad ugu sarraysa oo ah afar boqol iyo kow out of five hundred marka laga hadlayo waxaa lagu saxayaa ugu sarraysanaa buundadu ay tahay shan boqol wax la yaab leh bay noqotay dadkii xabsiga oo dhan ayaa isku soo baxay oo farxaddii xataa madaxdii baa ka qayb gashay dayaafad gaar oo xabsiga dhexdiisa loogu sameeyey oo aad loogu bogaadiyey markaa dembiga uu galay ninkaniya marka hore uu xabsigan ku soo galay maxay ahayd waxa ay sheegeen dadka haya maxkamadda diiwaankeeda ninkan inuu ku dhaqmay waxyaabaha dhaqan xumada ah kadibna waxaa keliya lagu abaalmarin kara ay tahay madaxaha ku furto ama light sentence waxaa la yidhaahdo taasi oo uusan wax rajaa ka qabin balse haatan la cafiyey yasin dabcan markaynu ka hadlayno in ninkan uu imtixaankan galay oo uu darajadan ama marska inta laga helay iyo in waxbarashada hore wax uga bilownaayeen da-diisuna ay intaa tahay marka laga yimaado arrinkan waxaa war ka dhigay oo aada u qoraya warbaahinta gudaha dalka kenya ka sheekeynaya arrinka soo jiidashada le inta badan lasoo xiganayaana waxa weeyaan in ninkii maxaanku idhaha kadib markuu darajadan helay la fasaxay amaba la sii daayey taasi rasmima loo sheegay in la sii daayey oo uu ku guulaystay taliska sare ee xabsiga waxay hoos tagaan maxkamadaha sare ee waddanka labadaba waa lagu sheegay in abaalmarin iyo dhiirigelin ay looga dhigayo inkastoo uu dembigii galay aan aad looga goynin oo la rabay ilaa cimrigiisa hadda waa sideed iyo labaatan jir intuu ka dhiraysanayo ilaa lixdabeeye hadduu gaaro inuu meesha kusii jiro laakiin doorka waxbarashada dhiirigelinta isagoo maxbuusa uu gaaray heerkaas ayaa waxay noqotay mid wasaaraddii tacliintii iyo wasaaraddii garsoorka iyo dadkii xabsiyada joogay dhammaantood markay recommendation ama tala ka bixiyeen loo gartay inay noqon karto tusaale inuu u noqdo dadka ka dambeeya ee iyagoo xabsiyada ku jira oo la ciqaabay haddana markay soo noqdaan bulshada dhexdeeda ay eeda iyo dhibaatooyin ka geysta inuu isagu noqon karo qof hadduu waxbarashadii sare sii dhigto uu ummadda wax ku soo kordhin karo ayaa tusaale ahaan si rasmiya warbaahintu ay u tilmaantay in xabsigii xabsidaayinkaah loogu bedelo cafis isla markaana la siiyo fursado uu wax ku baran karo waxaa laga yaabaa ninkaa inay dee fursad u siinayaan noloshii sii wato geesta kale markaynu eegnana de arrinkani wuxuu dhiirigelin u noqonayaa dadka maxaabiista adduunyada meel kastay joogaanba in ay noloshooda wax ka bedeli karaan maadaama ay wakti haystaan oona dembiga ay galeen ee loo soo xidhay una aanay noloshooda ku koobnayn takiiro waa sidaa tilmaantay ee dadkan xabsiyada soo gala qaar badan oo waxaa jira duruufo ay ku kalifeen inuu dembiga galo bini aadamku waa mar walba waa khaldaba diinta islaamku waa tilmaamaysaa laakiin dad badan oo iyagoo wax taraya oo ama xisaabiyaal ah ama injineera ah ama dhakhaatiira ama saraakiina ama macalimiina oo dadka waxtari lahaabaa waxay galaan dembiyo ama dhaca ama tuuga ama waxyaaba marindhaafa markay xabsiyada yimaadaan dadkaasi waxay noqdaan dadka iliidka u ah ama horseedka waxbarashada ka noqda ama hogaamiyada administrationka iyo maamulka xabsiyada oo soomaaliya haddaan dib kuu celiyo xilliyadii dadkan ee dembiyada gale lasoo la xiro ama haddaba ay dhacayso meelaha soomaalida ay degtoo dhan dadka la ciqaabo dadka aqoontale waa laga faa'iidaystaayo qaar badan ayaa markaas cilmigii ay yaqaaneen kuwa kala bara ciyaaraha idaha iyo dhaqanka non violence activity waxa la yidhahdo sportiga iyo fanka iyo dhaqanka iyo xirfadahan oo dhan bay meesha lagu baraa qaarkii wax yaqaanay kuwa kalaa wax bara dembigiina waa laga dhaqayaa markay soo noqdaanna bulshadii bay wax ku kordhinayaan marka adduunka oo dhan bay ka jirtaa corruptionka ama sixitaankaasi wuxuu qayb ka noqon doonaa ninkan juma yaasi dadka xabsiyada soo maray ee tusaalooyinka u noqon kara kenya waxaad mar walba arkaysaa gabdhaha ku jira rumaanka ama siyada markaasi waaweynba ku jira oo imtixaankii dugsiga sare loo soo fasaxayo oo la keenayo oo ardaydii caadigaha iyagoo dharkii xabsiyada gashan intay imtixaamka la maraan laga yaaba inay darajo fiican kadibna xabsiga dib loogu celiyo waa tusaale wanaagsan aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay waryahayaga yaasiin ciise wardheere oo sheekadaasi nala wadaagayey markanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga uu marti inoogu yahay maxamed muumin ababe oo ah hal abuura ku nool dalka jabuuti kaasoo marka laga yimaado suugaan kala duwan oo curiyo sidoo kale sameeya qasiidooyin kala gedisan oo qaarkood uu soo saaro bisha barakaysan ee ramadaan bal marka hore abwaan ababa barnaamijkaan ku soo dhoweeyo oo aan idhaahdo ramadaan wanaagsan rabadaan mubaarik walaal waan dhowahay maasha allah aad iyo aad waxaan filayaa ramadaantii iyo dalkii jabuuti waad ku sooman tahay xaggee isla maraysaa ramadaantii marka hore maasha allah meel wanaagsan waa si wanaagsan buu sanadkan wuxuu noogu dhacay jawi wanaagsan oo waxaan ku soomay qabow ramadaankan maasha allah intaynaan gudagelin kuwa kale qasiidada wayaa marxaban kala leeyahay wayaa marxab waa kolley waa ramadaantii oo lasoo dhaweynayo maa filaya waa sidaa weyn waa soo dhaweyntii ramadaanka
مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مشكان رمضان برار يوم بروقتين وستة يوم مشكان رمضان برار يوم بروقتين وستة يوم بروقتين وستة يوم خيرات بلندات يبحر ayaan kooxduu ku dego kabogo kabogo fursaduu hadda yidhi marxab marxab ya ramadaan marxab marxab ya ramadaan wayaa marxaba bika ya ramadaan dadka bari ee bishani tahay ruuxii buuxshee ka soo baxa wadanka bari ee bishani tahay ruuxii buuxshee ka soo baxa ruuxii buuxshee ka soo baxa ballanka eebbaa u qaadee ayaanku qofkuu ku bego kabogo kabogo sadoo hadba yidhi مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان صبحت هوري وبالشرور نحريس لباح ويني صبحت هوري وبالشرور نحريس لباح ويني نحريس لباح ويني مشان الرحمة طيلة في لبدا حيانكو قفو كبيغو كبوغو كبوغو فرصدو هبيني مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان bartamahana dunuubteenii badnaysaa sabaka dhexa ee bartamahana dunuubteenii badnaysaa dunuubteenii badnaysaa boqof naga saamaxaaye ayaan ku qofku ku bego ka bogo ka bogo fursadoo habaye marxab marxab yaa ramadaan مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان صبحت الضنبي وببادلة براديو برو كنارين صبحت الضنبي وببادلة براديو برو كنارين براديو برو كنارين بيان أنو أغا حروني أيام كوكو kabogo kabogo sadoo habeeyey marxab marxab ya ramadaan marxab marxab ya ramadaan wayaa marxaba bika ya ramadaan
de kolley kolley ramadaantii bartamaheedii baynu maraynaaba de hadda waa gabagabadii baynu dhinacii kala shan iyo tobankii dambe abeen la galayba soo dhaweyntu baynu raacin doonaa marka tani waa qasiidooyinkii muddada hore soo baxay baan filaya haa sanad dhexdii ahayd baan samaynay laba kun iyo aduu sideed iyo tobankii meel haasay soo baxday ahayd wasniga carabiga ah ee marxa marxaba yaa ramadaan waa qasaayid hore oo carabi ah baa jiray oo kii umaan ka soo qaadanay horeyna waxa uga soo qaatay xasan sheekh muumin oo marxa marxaba oo isna soomaali kala geliya erey kale oo soomaaliya markaa dhowr jeer waa lasoo qaad qaatay oo waa qasaa'id hore oo carabi ah baa wesigaa laga soo qaatay marxab marxab laakiin anigu macnaha aan qaatay wuxuu ahaa bishani rabadaan barwaaqo iyo badhaadhay noo sidaayo nasiibku qofkuu ku beegow ka bogo fursadoo habaylhin oo maanaa ajarka ayaa ajarkaas yaana ku sheegin weeyaan iyo khayrkaasi ha yaa qaada marka iyadana waxaan filayaa un waa dandaawi mise waa cumar aadan dandaawi baa qaada kuwo kale buu ha, kuwo kale buu qaadaa cumar aadana qasaido dhowr qasaido kale oo tiro badan baan u sameeyey isagana laakiin ta waxaa qaada dandaawi marna waaxid marna waaxid wagaag n abwaan ababe qasiidooyin kala duwan baad samaysay oo ku saabsan inta badan ama rabadaanta amaba qasiidooyinnaba amaana si guuda n haddaynu soo qaadanno imaka kuwii ugu dambeeyey kulley rabadaan kasta waan samaynaa iyadoo aanay rabadaan keliya noogu xidhnayn oo kulley anigu qasaa'idada iyo xagga nebi ammaanka waa kulley waxa weeye waa waan ku dhashayo waxaan waxaan moodaa inaan xataa qoys ahaan dee waxaan waalidadayda iyo mogtahay waan si wanaagsan baan ugu dhex koray marka markasta kulley waxay iiga mid tahay nolol maalmeedka caadiga inaan qasaa'idada iyo xagga nebi ammaanka aanan ka marnaanin insha allah rabadaankuna waaba dee munaasabad gaaraho iyadoo aan mar walba diyaarino inkastoon dambaabo oo tacaraar mid ku bilaabmaysaa jirto cusub n taasi goormay soo baxday kaasi waa qasaajidka ugu dambeeyey oo rabadaanka dhexdiisa soo baxay malaha laba ayaamood iyo waxbay jirtaaba laba cisho ka hor baanu duubnay qasaajidka waxaa la yidhaha nebi diini jowhara oo kolley wesni carabi ah baa sidaas ay ku bilaabmaysaa inkastoon damba waxaanan soo qaadanin oon xusayaa sheekh qasaa'idada carabiga caan ku ahaa oo jibuuti aad looga garanayo oo sheekh muuse ka mid ahaa talaamiidda sheekh muuse ayaa ayaan ka soo qaatay wesniga carabiga iyo magaranaysa bilowga inkastoon dambaa badan ahoon daacad kari waayey dawadeedu waa maxamed oo daaqad ii fure ee damiini ah oo nebi allow labada daaroodba maasha allah oo damiinaha oo labada daaroodba waa ifii aakhiraba ha waa ka waa hagaag marka yaa qasiidadan qaadaya ama soo gudbinaya waxaa qaadaya sheekhaan kuu sheegayo wiil ou dhalay oo maxamed yuusuf suldaan la yidhaahdo yaa codkiisa ku qaadaya xataa laxanka sawdka lagu qaadayo waa tii carabiga ahayd ee wasnigeyda aan soo qaadanay oo yuusuf suldaan uu qaadi jiray mubaanu laxankana la raacnay ereyadan soomaaligana anaa geliyey markaa waa hagaag marka maxamed marka laga yimaado araartaa hore ku bilaabmayso iyo maxaan ku idhahdaa ereyada kale ka dambeeya iyo wasniga ay wadato iyo codkaasuu ku qaadayo ninkaas sheekh uu dhalay maxamed yuusuf nuxur ahaan haddii aynu soo koobno fariintay dadka u gudbinaysa u sheegaysaa maxay tahay waxay gudbinaysaa horta ee ugu muhiimsan waxa weeye maxabada rasuulka iyo in mar walba lagu xidhnaado oo moogtahay xiriir lala yeesho maxabada xabiibku iyo muhiimadda ay leedahay ayay gudbinaysaa fariintay sheegaysahay koley waa xasuusin ama baraarujin lagu baraarujinayo jacaylka nebiga caleyhi salaatu wasalaam iyo fadliga iyo qiimaha uu leeyahay inkastoon damba badanoon daacad kaari waayey digrigaaga goortan maqlaba waan damqaanayaaye dawadaydu waa muxammedoo daqadii furaaye damiiniyahow nebi allow labada darood اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه نبي جوارا نبي جوارا على يا محمد نبي جوارا نبي جوارا نبي جوارا على يا محمد نبي جوارا
dooniyadiide ninkii daaliyadaye ani waa dawadaydo waan ku daayimaya ninkii dooniyadiide ninkii daaliyadaye ani waa dawadaydo waan ku daayimaya نبي جوارا نبي جوارا يا محمد نبي جوارا
سيغي مؤمنين تدوني دودني سيتو دايا حبيب الله يكون دائما ما سيغي مؤمنين تدوني دودني سيتو دع يا حبيب الله يكون دائما معك نبي دين الجوارى نبي دين الجوارى على يا محمد نبي دين الجوارى
waa hagaaga dhegaystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay abwaan maxamed muumin ababe qayb kaloo ka mida waraysigana uu kaga warrami doono qasiidooyinka marka la curinayo iyo weliba waxyaabaha asalka u ah ee lagu qotomiyo waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka caweyska washington ee toddobaadka soo socda guud ahaana intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa barnaamijkeenii toddobaadkana tan iyo kulanti dambena waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
دارعاي مدينة نفض على عدايو الله يا رسوله الله يا يسوعي دارعاي مدينة نفض على عدايو الله يا رسوله الله يا يسوعي نبي دين الجوارى نبي دين الجوارى على يا محمد نبي دين الجوارى
حق ويو عندو دور ثاني ماي إلى درجيو والطبيب كان نفسي بريقي حق ويو عندو دور ثاني ماي إلى درجيو والطبيب كان نفسي نبي دين الجوارى نبي دين الجوارى على يا محمد نبي دين الجوارى
intaasta aan ku dhaafno nabi ammaankaasi oo qayb ka ahaa barnaamijkii caweyska waxaana la socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac